magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad dib loogu eegeeyey mashruuca sagal oo socday muddo afar sana waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanayso hay-adaha ka howlgala jubbaland mashruuca sagal waxaa ka faa'iidaystay dadka barakacyaashaahi iyo dadka naafadaahi ee ku nool dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid a dadka danta yar ee ku nool magaalada kismaayo qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay mashruuca sagal ayaa waxay ka warbixiyeen sida ay uga faa'iidaysteen mashruuca mashruucan si fiican ayaa uga faa'iidaysanay maadaama aan nahay dadka oo naafada dadka baahiyaha gaarka qaba mashruucan waxaa aad nooga saacidayo oo sida wasaaradda oo kaleeto shaqada iyo arrimaha bulshada waa wasaaraddaas aad ayay noola shaqaysay sababtoo ah ayadoo mar walba waraysi nala lehed iyo dhinaca saacidaadda iyo barnaamijka weliba waxaa aad u codsanaynaa maadaama annaga aan naafada nahay hay-adda nrc iyo wasaaradda oo aad noola shaqaynayo aan u bognay siday noola shaqaynayeen ayagoo wax walba aan weydiinayno nugu soo celinayo hay-adda iyo wasaaraddaasba waxaa aad uga codsanaynaa weliba brojectigan in ayaga loo dhiibo sida ayaga u wadeenna ay u wadaan sagal brojecti marka wasaaraddana waa soo dhawaynaynaa iyo hay-adda n r c wasaaraddana waxaan ka codsanaynaa in ay barnaamijkaas kordhiso ayna noo sii zaa'idiso waxaan ka mid ahaa waayeeladii nasiibka u yeeshay inay ka helaan xilligii covid-9-ka ee la qoray n r c iyo hay-adda sagal iyo wasaaradda arimaha shaqadii shaqaalaha waxaa ah dadkii nasiibka u yeeshay lacagta labaatanka doolar labaatankaas doolar annagoo og soomaalida o dhan og tahay labaatanka doolar inaysan qofna kaafin karin waxaana loogu talagalay maadaama aannahay dadka ugu jilicsan ugu tabarta yar covid-9-kan uu ugu darna inuu ku dhacaba inna la siiyo labaatankaas waxaana loo siiyey inaan facemaski ku samaysanno inaan farxalkii ku soo gadanno inaan cidijarihii ku soo gadanno in aan saabuuntii lagu farxalna kusoo gadan oon annagu nafsadeenna maadaama dadku u nugulaanahay inaan isaga ilaalino ugu dambeyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha uu ku saabsanaa mashruuca maanta waxaa lasoo laysugu yimi tababarkii maxaan barannay maxaan ka hellay maxaa faa'iido noo ah wixii ka dambeeyana xog ururiskiinna yaa haddana mashruucii lagu fasixi doonaa mashruuc waa la codsaday waana loo badinaya haddii aan laydmo farxaddaas ku seexda mashruucii inuu dhammaaday ha ku seexanina waxaan rajaynaynaa hadda saddex degmuu ka socdaa ee inaan u helo saddex kale oo lix degmo ama toddoba degmo uu ka socdo haddii aan laydmo asagoo intaan ka ballaaran madaxdii mashruuca waa joogaan waana waana dhegaysanayaan haddii aan laydmo mashruucan wuxuu ku saabsanaa maantay saddex qodob inaan ka hadalno tababarka mashruucu wuxuu ahaa aqoon isweydaarsi maxaa ka barannay maxaa baahi ah hadda maxaan usii baahannahay oo kale qaabkii mashruucan looga faa'iidaystay oo baahidiisu ahayd inaad aqoon isweydaarsi ka suubisaan buu ahaa qodobka koowaad nimankii mashruuca wadayna ay mataqaanaa tababarkaas iyo niqaashkaas in la galaan haddii aan la idmo waxaa kale waxay ahayd mashruucu wuxuu ka socdaa saddex degmo waa kismaayo buulaxaawo iyo doolow waxaan rajaynaynaa saddex kale inay ku darmato haddii aan la idmo waxaa kale oo aan rabnaa inaannu ka faa'iidaysanno mashruuca inaan dib u codsanno kulligan annagoo isla joogna oo madaxdii mashruucana ay joogto wasaaraddiina ay joogto idinkuna aad joogtaan wixii laga bartay marka la aruuriyo codsigiinii lagu daro mashruuca sagal ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas danyara iyo dadka barakacyaashaahi ee ku nool dowlad goboleedka jubbaland iyo dadka naafadahi ee ku sugan jubbaland iyagoona mashruucan falanqayn kadib laisla gartay in dib loo soo celin doono howlgelidda mashruuca sagal ee ka jira dowlad goboleedka jubbaland